haatana ku soo dhowaada martida mikrofoonka waa kan jacfar kukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotahay meel walba oo aad dunida ka joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan waxaa iigu marti ah xildhibaan cabdinaasir xaaji shirwac oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamanka federaalk soomaaliya xildhibaanka waxaanu kala sheekaysan doonaa dooda la xiriirta xeerka cusub ee hadda baarlamanka horyaalla ee la doonayo in loo sameeyo hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya ee marka magaceeda lasoo gaabiyo niisa loo yaqaano xeerkaasi ayaa dood fara badan waxa uu ka dhex abuuray xubnaha golaha haddaba xeerkaasi waxa uu yahay qodobada la soo dhoweeyey iyo kuwa laga biyo diidsan yahayba ayaanu wax ka weydiin doonaa xildhibaanka xildhibaan cabdinaasir marka hore kusoo dhowow idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka martida makarafoonka jacfar kukay adigii iyo dhegeystayaashaba waa islaamaya waana ku dhowaa waayahay maalmahan waxaa akhrintii saddexaad maraya xeerka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee niisa marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano oo baarlamanka horyaala balse guud sawir nooga sii waa maxay murtida ama micnaha uu ku fadhiyo xeerkaas waa mahadsantaha jacfarow horta sharcigan wuxuu ka mid yahay shuruucda baarlamaanka oo hadda dejinayo uu ka mid yahay hay-addanna waa hay-ad muddo dheer soo dhisneed ilaa konton iyo saddex sane waxay ku dhisneed si sharci la-aan ah waxayna waxaana laga tirsanaya inay gabadii fallo badan ku dhaceen taasoo sabab u ahayd inaysan jirin sharci lagula xisaabtamo marka waxaan ku faraxsannahay in hay-addu ay yeelato sharci ayadana xakamaynayo dadkuna iyagoo og ay iska ilaalin karaan waxa xaqa loogu leeyahay iyo waxa waajibaadka loogu leeyahay ay u leeyihin bay kala ogaanayaan marka waa sharci muhiimad weyn ula ummadda ma waxaa jiray sharci horay ay hay-adda u lahayd oo wax kabedel lagu samaynayo mise sharcigan gebi ahaanba wuu cusub yahay sidaad la socotay hay-addan xilligii dowladdii ka horreysa kacaanka waxay ka mid ahayd qeyb booliska ka mid ay ahaayeen ma ahayn hay-ad madax bannaan ma ahayn waxayna ku dhisnaayeen sharciga booliis ku dhisan yahay qeyb ka ahaayeen laakiin markii kacaanka dhashay ayaa waxaa la sameeyey hay-addan laguna magacaabay xeer madaxweyne ama digreet lagu magacaabay mana jirin sharci baarlamaan soo maray ama ummadda odaysay oo ay ku dhisneed ma jirin marka in muddoa wuxuu ahaa sharci ama hay-ad u shaqaysa mar waliba rajiimka jooga oo masaalixdiisa gaarka ka shaqaysa dhibaatooyin badanna ay kala soo kulmeen shacabka soomaaliyeed xitaa dowladihii ka dambeeyey hadda intan dambe oo lasoo kabanaya sharci kuma dhisnayn islamarkaasna waa sidaad la socoto gabadfaladaas waa sii socdeen ilaa hadda wixii ka horreeyey oo dhibaatooyin badan laga tirsanayay waxaa u sabab ahayn waxay inuusan jirin sharci lagula xisaabtamo qabanaya marka sharcigan wuxuu noqon doonaa sharcigii hay-adda xakamaynayo noqon doonaa marka waa waa fursad qaaliya oo hadda baarlamaankaana ay aada ihtimaam u siinayaan waxaa marka dooda faraha badan la dhaliyeyna waxa waaye cabsida laga qabay iyo gabadfalada lagu soo arkay iyo dhibaatooyinkaas ayaa si aysan u soo noqon waxa loo adkaynaya marka in aada looga fekero waxyaabaha ummadda dhibaatada u keeni kara iyadoo ay tahay hay-ad loo baahan yahay oo muhim ah oo qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed muhim u ah oo caalamka oo dhanna ka jirta waddan waliba waddanka uu ka hormarsan yahay mukhaabaraadkiisa fiican yahayna uu kasii horumarsan yahay marka baahidaas waa loo qabaa hay-adda waa loo baahan yahay sharcina waa loo sharcigadaas in la sameeyana waa baahi weyn si birirta laysaga xakameeya dhibaatooyinka imaan karo shacabka looga badbaadiyo masaalixda kaliya masaalixdan loogu shaqeeyo shacabka laftoodana la baro waxa ay hay-addan xil saaran tahay oo mas-uuliyad ah oo la rabo in lagu garab siiyo waayahay dabcan waxaad sheegtay in hay-addu markii horeba xeer ay ku dhisnayd oo baarlaman la mariyey aanu jirin dadkuna ay cabsi fara badan ka qabaan maadaama hore loogu yaqiinay in hay-adda nisa ay u adeegto markaas uun maamulka talada haya waxaa jira qodobo hadda awood dheeraada siinaya xubnaha iyo madaxda hay-adda oo ku jira xeerkan qodobadaas marka la eego sow cabsidii laga qabay markii horeba sare uma sii qaadi karto qodobadaas horta marka hore la diyaarinayay niman sharci yaqaana iyo hay-adda iyo wasaaradda iyo intaba waa ka soo qayb qaateen kadib waxaa gacanta loo geliyey guddi baarlamaan guddigaas qodobo ka mid a qodobadii ku jiray oo loo arkaayo inaysan munaasibka ahayn ama dastuurka ka khilaafsanaadeen ama xuquuqul insaanka ka khilaafsanaadeen ama xorriyatul qowlka ka khilaafsanaadeena intii ayaga karaankood ah waliba dad khubara ah oo aqoon u leh oo qaarkood ka soo shaqeeyan hay-adda madax ka soo ahaayeen ee booliiska ahaayeen sharci yaqaanaa ku jiray ayagoo weliba la kaashaday dad kaloo aqoon u leh markay ka saareen haddana waxaa xaq loo siiyey baarlamaanka laftiisa inuu fiiriyo qodobada ee ay is leeyihiin weli waxaa ka imaan kara dhibaatooyin sidaasaa baarlamaanka loogu ogolaaday inay laftooda ra'yi ku yeeshaan waa waxa keenay in si furan oo hadda si aan shuruucda kale loo marsiin intaas loo maraayay baarlamaanka laftiisa waxaa u muuqanaya qaar aad isleeyihiin armay nimankan ka soo fakatay maalan hadda markii la keenaya qodobo ku jiray oo markii guddiga soo gaartay guddiga ka saareenaa jira hadda markii guddiga keeneenna qodobo kale oo laleeyahay halaga saaro iyo waa ka dhiman yihiin ha lagu daro iyo waan sidaana ka fiican sidaan loo bedelaa ilaa hadda la wadaa marka weli doodii labaadaa maanta socotay markay dhammaato mar labaad waxaa qaadan doona guddiga waxay ku soo dari doonaan aaraadii la ururiyey ee xildhibaanadii ururiyana lagu soo dari doonaa markaasa dib loogu soo celin doonaa oo haddana dib loo akrin doonaa marka wixii aaraadii guddigay keeneen iyo tii baarlamaanka laysku dara oo dib loo soo celiyey ayaa la ansixin doonaa haddii baarlamaanku u arko inuu kii ay ka doodeen oo ra'yigooda kusoo biiriyeen inuu yahay dadka arkaan ay u codayn doonaan qodobada ee dadku ay hadal hayaan oo dadka qaarkiis ay la yaabka ku tilmaameen waxaa ka mid a qodobka toddoba iyo labaatanaad oo ka hadlaya xasaanada xubnaha faqradiisa koowaad waxaa lagu leeyahay lama xuraamin karo lama dabageli karo lama joojin karo lama xiri karo lama fatashi karo lamana baari karo xubin ka tirsan hay-adda iyadoo aan ogolaasho looga wadan agaasimaha guud ee hay-adda amaba qofka uu u wakiishay waa uun isla hay-addiisoo maaha wax ogolaashaha la weydiisanaya markaas cid ka madax bannaan oo ogolaasho laga soo qaadanaya ma jirto xilliguu doono inuu diidi karaa agaasimaha qodobadaas waxay ka mid ahayn qodobada baarlamaanku ay aada u adkeeyeen oo qaarkood loo arkay xitaa inay dastuurka khilaafsan yihiin sababtoo ah waxaa ku qoran isaga in la leeyahay dastuurka wuxuu qabaa haddii ciidankaas amniga ay ku xadgudbaan muwaadin soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu ka dacwooda maxkamadaha madaniga ah ayaa ku qoran dastuurka sida xeerkan ku qoran waxaa ku qoran inan la weydiisanayo taliyihiisii haddii lasoo ogolaadana maxkamad milatary la saarayo marka taasaa waxaa la yidhi maadaama ay ka soo horjeedo lagumaba soo oogi kara dacwo baa ku qoran faqrada saddexaad ee lagumana maxkamadayn karo xubin ka tirsan hayada hay-adda shaqo loo diray darteed iyadoo aan ogolaasho looga helin agaasimaha guud haddii agaasimaha guud uu og yahay in haddii xubintan maxkamad la saaro isaga uu kaalin ku yeelanayo dembiga loo haysto goormuu ogolaanayaa in xubintaasi la dacweeyo ama dacwo lagu soo ogo horta sharcigan waxaa la shaqaynaya shuruucda wuxuu hogaansan yahay shuruucda kale oo wadanka oo qaabka wax loo baarayo qofkan goormaa dembiilo yahay goormaa la geli karaa gurigiisa goormaa isaga lasoo xiri karaa intee xirnaa karaa waxaa jira shuruuc ka waaweyn oo ama dastuurka uu fasaxayo ama xeerka ciqaabta soomaalida uu fasaxaya jirto oo laysla ogyahay kuwaas horta la shaqaynaya waxyaabaha ku dheeriga ah oo hadda hay-addan lafteeda waxyaabihii laga cabanayay ama dhibaatooyinka laga tirsanayay sababtayna waa wax hadda dooda ka taagan tahay qodobka aad sheegayso wuxuu ka mid yahay qodobada baarlamaanku ay soo jeediyeen in laga saaro meesha ninkan waajibaadkiisa markuu gudanayo waa waxawaa hay-ad kasta waxay leedahay xasaanad ilaa xad ah matalan ninka shaqaalaha ninka caskariga oo caadiga oo militariga ma aha in hadda qof boliiska inuu iska soo qabto meel geeyo hay-addiis in la wargeliyo waa saxan tahay oo sharcigeeda kaloo la mid yahay marka boliiska xitaa marka nin agaasimaha uu dembi galoo kale ma aha ee wuxuu leeyahy xasaanad ilaa xad ah marka xasaanada la sheegaya maaha inaan dhammaan asigoo dembiila aan la qaban karin goormaan qofka xitaa fasax la weydiisanayn oo la xiri karaa goorma iyadoon fasax la weydiisan gurigiisa la geli karaa waxaasoo dhan waxaa shuruuc kale oo aan sharcigaan keliya ahayn oo wadanku u yaalaa jiro oo lagu dabaqaayo wax alla wixii shuruucdaas khilaafsan oo wax hadda baarlamaanka uu daba taagan yahay uu leeyahay kan munaasib maaha laga saaro sidaad u aragtayna waa rag badan hadda ama xildhibaanadu waa kasoo jeediyeen tafsiirka laga bixinayo iyo fahamka shaqada maadaama ay shaqa xasaasiya oo ka duwan hay-adaha kale ay tahay waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin faham ka dheeri ah oo aan lagu fiirin keliya in qofkaan lama taaban karo maadaama qofkaan qof in la ogaado aysan ahayn inuu yahay hay-adda lafteeda ayaa mararka qaarkood waxay san banaynayn in la yidhahdo adiga kaale aniga nama suudaan ah inuu hore ka yiraahdo aysan ahayn oo maadaama qofka shaqadiisu ay tahay shaqa qarsooneed ayaa waxyaabaha qaarkood loo loo tixgelinaya ma aha marka in asoo dembiga lama taaban karo lama joojin kara marka marka marka waxaa aasaasa sow maahan dastuurka iyo xeerarka kale ee waddanka u yaala marka xeer noocan oo kale ah la ansixinayo oo wax allaale iyo wixii ka hor imaanaya dastuurka waa laga saaraya sharci kastoo la dejinayo waa inuu hogaansamo kow shareecada islaamka waa inuu hogaansamo wax kastoo ka hor imaanayana waxa waaye waa wax kama jiraan waxa labe waxa waaye sharci kastoo ka hor imaana dastuurkana waa laaqi waay wax la qaadanaya ma aha waxaa kaloo sii jira xeerara laga leeyahay xeer ciqaabeeda jiro oo shuruucdan wadanka lagu dhaqaa jiro oo ciqaabta ay kalanlayso goorma qof kalis baaritaankiisa xiritaankiisa wax waliba wax jiro shuruuc ka jiro marka sharci kastoo ka hor imaanayo wax sharcigan hay-addan marka hore sharci ma lahayn waxa u banaanaa wax kasta inay samayso oo cid lagu dabagalay qaab la dabagal ma lahayn hadda waxaa loo samaynaa waa wixii lagu xakamayn lahaa sharcigan waa midka sharci waa midka xakamaynayo hay-adda waana waxa aada u fiican in hay-adda lafteeda ay soo bandhigto tirada hana la xakameeyo hana la xisaabtamo waa waxa aada u fiican sida aad la socotana waxa waaye rajiimadiisa lasoo dhaafo hore nin walba wuxuu magacaabanayay tiam isaga u shaqeeya oo ku xiran isla markaasna waxa isaga u amro u fulinayo qaab lagu lagu looga hortagana ma jirin oo lagu ciqaabo lakiin hadda waxaa jira sharci laleeyahay fado hewlaadka waxaad gudubtay madaxweyne amre ma dhihi karo wasiir ay amre ma dhihi karo waxaa yaala sharci marka sharcigaas inuu hogaasamo khasban yahay xeer kastoo ka hor imaanayo shuruucda dalkana ma noqon karo xeer waana waana aad marka horaaba laga baaraaba waxyaabaha in la baaro ay tahay qodobada ay suurtagalka tahay in isku dhac dhinaca danaha ah ay ka yimaadaan waxaa ka mid a marka laga hadlayo hantida ay yeelanayso hay-adda waxaa la sheegay in ay yeelanayso maalgashi dhinaca ganacsiga ah oo hay-addu ay ka hesho dhaqaale haddana hay-addii waxay u madax bannaan tahay waa hay-ad baaraysa ganacsiyadii xadgudubyada ay sameeyaan dhibaatooyinka ay shacabka iyo dadka ay u adeegayaan ku hayaan hay-addii iyada oo ganacsi le ganacsi kale ma baari kartaa marka hay-adda hanti ma guurtaa waa leedahay oo xafiisye iyo gurye iyo masaalixdaas waa leedahay laakiin hay-ad faa'iida doona ma aha sidaa hadda annaga aan dooda baarlamaankan u badnayd siiqaday u soo geliyeen waa laga bedeli karaa laakiin hay-addan waa hay-ad miisaanideedu caddahay howlaheedu waxay u fududayna o dhan waa geli kartaa laakiin hay-ad loo yaqaano le dukaankii hebel warshadii hebel oo la yaqaano hay-addaasay leedahay oo la tartamaysa businesska kale inaysan xaq u lahayn ay noogu muuqataa waana dooda saasi ku socotay marka qodobada laga dooday oo in laga saaro ay ka mid tahay ayay ka mid ahayd laakiin hay-adda wixii daneeda ku fushanayso iyo hantida maguurtada ay leedahay intaas baa u madax bannaan tahay adigu sidee baad u aragtaa xeerkan xeerkan waxaan u arkaa horta in baahi weyn loo qabay mar kasto xeerkuna waxa waaye maadaama uu hadda cusub yahay oo marka ugu horreysa tahay waa dhici kartaa in khaladaad ay ka soo baxaan marka beri la dabaqaayo laakiin mar haddii sharci la sameeyo oo dhibaatadiisa la arko waxaa suurogelaysa in la yidhaahdo amendment ha lagu sameeyo ama wax kabedel ha lagu sameeyo markii la fulinta la gaaro laakiin waxaan ku kalsoonahay haddana in wax badan laga qabtay lagana qabanayo isla markaasna waxa xakamaynaya mar waliba dastuurka oo inuu hoggaansamo ay khasab tahay iyo shuruucda kale ee wadanka oo hore u jiray oo lagu dhaqmaayo habka ciqaabta iyo habka baarista waxaa ka yaala dastuurkan waa ku qoran yahay qofka intuu xirnaan karo iyo waxa lagu soo xiri kara iyo xuquuqda uu leeyahay iyo waxaasoo dhan waa ku cad yihiin waxaas wixii ka hor imaanayaana waxay noqonaya waxaan sharciga aan lagu soo dari karin oo dastuurka soo horjeeda marka waxaan rajaynaynaa in wax badan iska bedeli doonaan habdhaqankii lagu yaqiin hay-adda iyo cabsida badan oo laga qabana meeshay ka bixi doonaan rajaynanaa aad baad umahadsantahay mudane mahadsanta intaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkeennii martida makarafoonka toddobaadkan waxaa iigu marti ahaa xildhibaan cabdinaasir xaaji shirwac oo ka tirsan golaha shacabka baarlamanka federaalk soomaaliya intaynu barnaamij kan oo kale a dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo